إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah howlgallo lagu dila askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho askari ku dhaawacmay dagaalada u dhexeeya shabaabul mujaahidiin iyo shisheeyaha ayaa sheegay in la dayacay ka gadaal markii uu dhaawac xooggan soo gaaray waxaa xalay la weeraray fadhiisimaha ay askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland ku leeyihiin gobollada banaadir iyo jubbada hoose weli gowlayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardaaran muhiima u jeediyey bahda caafimaadka gobolkaas oo dowlo diini ah loo qabtay waxaa muqdisho laga hadalhayaa isbeddel ku soo kordhay xeebaha kaasoo siyaabo kala duwan loo falanqaynayo kulan ay barbar soctay dowro sharci ah ayaa dhex maray walaayadii islaamiga ah ee baay iyo mid ka mida beelaha daga gobolkaas dad ayaa ku dhintay dab xoogan oo ka kacay dhismo ku yaala waddanka ruushka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
warkiioo faahfaahsan howlgallo lagu dila askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyadoona shabaabul mujaahidiin ciidamo ka tirsan ay weerar ku qaadeen fariisimahay askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho iyo sidoo kale kismaayo waxaa faahfaahina dheeraada laga helayaa howlgallo kala duwanna oo ay shalay ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho howlgallada oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa waxaa lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka mid ka mida waxaa lagu dilay dable maxamed iimaan maxamed oo ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan waxa uu ka howlgelayay saldhig ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanka arbacow sidoo kale isla ceelasha biyaha waxaa lagu dilay askari kaleo isna magaciisa lagu soo gaabiyey axmed saban kaasoo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka raggii dilkooda ka dambeeyey ayaa goobta isaga baxsaday isla gobolka banaadir waxa ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay qarax la beegsadeen fariisin ay askarta dowladda federaalka ah ku leeyihiin deegaanka kaxda ee duleedka magaalada muqdisho tafaasiil dheeraada lagama helin qaraxaas gobolka jubbada hoose waxaa ka dhacay weerar ay shabaabul mujaahidiin ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo weerarkaas ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona goobjoogayaal ku sugan agagaarka saldhigga ay sheegeen inay maqlayeen daryanka hubka noocyadiisa kala duwan oo dagaalka la isku adeegsanayey tafaasiil dheeraada isna kama soo bixin balse hadday wax ka soo kordhaan wararkayaga iyo barnaamijyadeena soo socdaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa waaliga walaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardaarano muhiim ah u jeediyey bahda caafimaadka gobolkaas oo dowro loo qabtay waxaa ka warmaya hashim cabdinaasir dowradan oo socotay muddo shan maalmood ah islamarkaana loogu magac daray saxaabiga bisaciid alqudri ayaa loo qabtay dadka ka shaqeeya majaalka caafimaadka gunaanadkii dowrada oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxaa kelima dardaaran u badneed ka jeediyey waaliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid isagoona dadkii loo qabtay dowrada dareensiiyey muhiimadda ay leedahay howsha ay dadka muslimiinta u hayaan iyo waxyaabaha looga baahan yahay runtii kaalin muhiim ah kaalin aad iyo aad muhiim u ah bulshada muslimiinta oo adeegeeda oo maaragtay inuu qabto qof muslim ah oo dadka muslimiinta ah ee baahidooda ama maaragtay dhanka caafimaadkooda in laga shaqeeyo waxa waaye arrintaasi muslimiinta ah baahi badan iyo ahmid weyn ay leedahay ee loo qaba saaad ogtihiin dabiibka muslimka ah kaalintiisii kaalimihiis waxaa ka mid ah oo laga rabo maadaama dadkii la tacaamulayo habeen imaalan in runtii waajibka diineed iyo waajibka dacwo oo horta in lagu- la guto nabiga calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin nin dhallinyaro ah yahuudi ah oo xanuunsanayo ayuu soo maray wuxuu ugu yeeray isla markii islaamnimadii iyo diintii ugu yeeray wadadii allah subxaana wa tacaala waa soo islaamay nin nabiga wuxuu yidhi alxamdu lilahi aladi anqadahu min annaar dad badan waxaad ogtihiin ama salaadooda ama saxnayn dahaaradooda saxnayn maaragtay towxiidkooda iyo caqiidadooda ma dhaawacan badan inaad maaragtay eh, isbitaalada ay imaanayaan ama ay jiifaan dadkaas horta dacwada eh, ma aha maaragtay in masaajid eh, cashar laga akhriyo keligeeda ma aha in qofkan wax ka qaldan oo diintiisa ka mid ah inaad maaragtay iyo aad u saxdo waxay ka mid tahay inaad ma ajar weyn aad ka helayso arrintaasi qofkaana arrintaas wax u tarayso waxaa jira dad xanuunsan oo danyar ah islamarkaana aan awoodin inay iibsadaan daawada sheekh abu khaalid ayaa xasuusiyey bahda caafimaadka inay u dhimriyaan dadka nuucaas oo kale ah Ee, qodobka labaad waxa waaye ixsaanka iyo maaragtay ee, raxmad iyo naxariista in lanaga helo aan ku dadaalno waxaad la tacaamushaan dadka dadka ugu nugul oo maaragtay dadka xanuunsanayo walow qofka haddii uu yahay nin dhallinyaraa haddii xanuunsado waa iska tabardaran yahay maadaama sidaas ay tahay ee, xaaladan hadda hogo kuleel waa jiraa saad ogtihiin isbitaaladana ama maaragtay goobahaasna waxabaa laga qaadaa qarashaada dadka ee, baaristii hadday tahay daawooyinkii hadday tahay in dadka loo naxariisto waxaa la arki karaa dad maaragtay iska bixin karin taklifadii dhan wax yar haysto qofaa la arki karaa in il- albaabkiina furnaado oo raggiina dadkiin walaalihiina ah oo runtii oo reer baadiyaasha ay ku jiraan dadka insha allahu tacaala in eh, tadlixiya in la sameeyo tadlixiya marka la safayn- la samaynayon bimacnaa naftaada ama maalkaada ayay ku bixinaysaa walaayada galgaduud ayaa ka mid a walaayaadka islaamiga ah ee ay ka socdaan dadaalada ballaaran ee dadka muslimiinta ah wacyigooda kor loogu qaadayo waxaa magaalada muqdisho laga hadalhayaa isbeddel kuu soo kordhay xeebaha kaas oo siyaabo kala duwan loo falanqaynayo cabdifataax maxamed ayaa ka waramaya dadka ku nool ah agagaarka xeebaha magaalada muqdisho gaar ahaan liido iyo curubo ayaa waxa ay si aad u hadalhayaan isbeddel cusub oo lagu arkay biyaha xeebta muddo laga joogo laba maalmood xeebaha waxaa qabsaday xumbo iyadoo hawada lagu arkay waxyaabo ceeriyaamo u eg dadkii goobta tegay ayaa waxay sheegeen in haddii aad taabato xumbada aad dareemayso xasaasiyad iyo cuncun dadka xeebahana waxay sheegayaan inuu la soo gudboonaaday welwel maadaama aysan ogeyn waxa dhabta ah ee ka dambeeya arrintan tani waa haweenay waayeel ah oo subax walbaahi ku lugaysa xeebta xamarweyne maanta waxaan aragnay mucjisadaan aan aragnay waxaan soo baxnay soo socodaan soo baxnay bacdeen waxaana maanta aan aragnay ilaahay khayr ha ka dhigo baddi dhan maxaasaa ka biiwaayo ilaah ummadda allah ka badbaadiyo muslimiinta walaalaheena muslimiinta allah ka badbaadiyo maanta waa kanaa mucjisadaan badda waxaanaa ka soo baxday wixiis yahayna ma sheegi karno ninkii gacantiis taawatana gacanta eh, maxaa lahaa way kagaysaa eh, kawaabiya noqonee marka ilaahay hana badbaadiyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh culuumta badaha ayaa waxay sheegayaan inaan xilligan go'aan deg deg ah laga qaadan karin arrinta lagu arkay xeebaha muqdisho gaar ahaan xumbada faraha badan ee isku garaacaysa sida hirarka ama mawjadaha qaarkood waxay si horudhaca u sheegayaan in malahoodu uu yahay in sun halis ah lagu soo qubay xeebta halka qaar kale ay ku salaynayaan xeebaha oo uu aad ugu batay fisqiga iyo fasaadka waxyaabaha la arkayahina ay ka dhasheen arrimahaasi waxay ku soo aadayaan iyada oo dhowr bilood ka hor taliyihii hore ee ciidanka badda ee dowladda federaalka faarax axmed cumar faarax qare uu warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan u sheegay in konteenaro badan oo sun ah lagu soo qubay xeebaha soomaaliya
kulanay berber socotay dowro sharci ah ayaa dhex maray walaayadii islaamiga ah ee baay iyo mid ka mid a beelaha dega gobolkaas mahad cubayd ayaa faahfaahinaya kulankan oo ay qayb ka ahayd dowlad diini ah islamarkaana socotay muddo isbuuc ah ayay wilaayada islaamiga ah ee baay la qaadatay beesha eyle oo ka mid ah beelaha dega wilaayada kulanka kadib waxa ay beesha eyle soo saartay bayaan dheer oo ka kooban toban qodob munaasabadii lagu soo xiraya kulankan ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay ugaaska beesha eyle malaaq cabdulla jalaal
Ee, may kala ka jiree qodobyaalka una hasaarni sida macnaha dulunku kan dulmiilaha ah ama kan dembiilaaga ah ama ee, maaragne meelaha dhibka eh, macnaha kusuubi ee, maaragne miskale murtad bihaada oo meelaha ka bahi ee, ini macnaha una laan alla laanki una ka halnoona oo isu hoosgeliya ama haka jiidida ama ha dhowaaya usi iyona lankiisa suubiyo inay sharciyada waafajina waa go'aan una ka deerni waaye ilaahay baa kama san allahu akbar ilaahay baa kama hasan taas go'aan una ka deerni waaye kan kale daris wanaag inay anu sameeyno dadka darisiyaalka dariska ah inay una macnaha la la dhaqanna ama isla dhaqanna walay xaq xaq ee kitaabka ilaahay le wala anu iskala dhaqmoyna ma ah ma ee dulum iskala dhaqmoyna dulumkan ilaahay baa waraanjininka sheegi maalin kastee baa ulmadan inay dul akhriyoyta inay dulunka faa'iida in la hayna dee dembi maahayna walkale lakadeeraw inay in la hayna intaas kadib qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankan ayaa soo gudbiyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen waan walbaadan baa ku faa'iidnay walaa badan oon ku faa'iidna may kamid ee kulle insha allahu maraatu diin yak fahangni inti sadigi watayi alawal alislaam taaniyan tan lamayma buwa aliimaan taalihan tan sadeema bu alixsaan iidoosas ata sadiis maraatu diinka ka fahangni aqsaamu tawxiid baa tan ka fahangni inta u sadi oon macnaha culmad inshal qaaday oo tawxiidu rububiya tawxiid aluluhiya tawxiid alasmaa'i wasifaat antum ashara ahda lanku maqlankum akhriyaay yalanin akhri kutaabadaas akhriisani oo reer eyl magaaje oo liidsinye koy koron gaad arin diintin ka gaad ari meel una jeyno wayni tan dadka faraha waa lalagodgodoomoy ma intaa wadaan ini oo la qoobsan intaa wadaan faraha dadka uska mudun turugda faraha geega meel seeto waysanta taaska baad dhalinyaradu haddii la sheego ilaahay khayr siya dadka oo inta sheenan hayni wallaahi madii oo laadaginin koyt madii oo dhigdinin raahoyo arna walinin raahoyaayan korkaan iskob heedan isla ruugsadaas ya mayka nagati diintu sharaftille waa taasi toka nagdoyna ma iskoolba dhadhakada jireena maaylan oo iskamihin oyaa jire ma jiru ugu dambayntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar ayaa soo xiray kulankan camal kasta iyo cibaado kasta oo la gobodo ilaahay daraadiis hoobanka jarna wal abaalmarin ah ama wanaag ah oo lagu helaw ma jirta marka insha allahu tacaala camalkan inuu ikhlaas ka waalna ilaahayna na amri subxaanahu wa tacaala haddii shirka kooyona camalkii iyo cibaadadii dhan buraasa la in ashrakta layaxbatanna camaluka inii umirtu an acbud allaha mukhlisan lahu ddiin wa umirtu lian akuuna awala almuslimiin marka khayrkaasi wanaaggaasay una meelo ka qaadani iyo walbarashadaasay una meelo ka qaadani insha allahu tacaala ani ikhlaasiyo ilaahay dartiis ka waalna ilaahay inka dhowaana subxaanahu wa tacaala cibaadana noo haata shirka wiin iyo shirka yarkoona inka darna taasay dardaarame insha allahu tacaala qodobka lamaadana dardaarharmo maybuah toosanaan ani una laazim toosanaan ani una laazim ilaahay subxaana wa tacaala mayliya nabaje usoo amaro fastaqim kamaa umirta dhowaan ayay ahayd markii wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ay dowro socotay muddo laba bilood ah u soo xirtay in ka badan siddeetan macallin oo ka dhashay beesha tuni askari ku dhaawacmay dagaalada u dhexeeya shabaabulmujaahidiin iyo shisheeyaha ayaa sheegay in la dayacay ka gadaal markii uu dhaawac xooggan soo gaaray waxaa lagu magacaabaa askariga salaad isxaaq axmed sannadihii labada kun kow iyo labaatanka iyo labada kun iyo labaatanka ayaa waxa uu ka badbaaday isku day ay ku doonayeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta inay ku khaarijiyaan waxa uu ku sugnaa mid ka mid a kontaroolada ku yaala magaalada baydhabo ee gobolka baay haatan wuxuu ku sugan yahay cisbitaal ku yaala muqdisho waxa uu ka sheekeeyey qaabkii u dhacay weerarkii isaga lagu doonayay in lagu khaarijiyo waxaa ku soo dhaawamay magaalada baydhabo labada kun iyo labaatan bishii toddobaad kii waa ka rahayste waa leeqale horta kii koowaad labada kun iyo labaatankii bishii toddobaada dhaawamay bambaqaameed waa aa waa layga soo tuuray ani iyo afar wiil kale ahayne intaas ka gadaal salaad waxa uu sheegay inuu dayacay maamulkii uu isaga ka tirsanaa islamarkaana shisheeyaha la shaqaynayey looshada waa tareeganta intaa ka bilaawna inta aade kii waa ka rahaysay kii labaad waa igu dhacay labada kun iyo labaatan ko bishii sagaalaad oo sideed marays yaa igu dhacay askari boliis ahayn anoo shaqab ku jira yaa dhabkaasi soo gaaray jeebkayga diyaarad ka soo raacay dadkiiana la shaqaynaya dowladdiianama shaqaynaya nin garabkayga istaagay malaha jeebkayga diyaarad ka soo rahay halkaan haleekeena isbitaalada meel ana tagin malaha waxabaa leega qaban waaya markan bogsadan shaqada ku laabtay haddana dhaawa labadaas sidii igu soo gaaray cid oo idar yeeshay oo ninkan askari waaye isagoo waajibkiisa gudanaya saag nagade hala garab istaaga in isdhahday malaha ilaa hadda maamulka aan la shaqaynayn mid oo hataa calow see tahay dheheen ma lah ma ahan dhaqan ku cusub maamulada u shaqeeya shisheeyaha inay dayacaan askarta iyaga ka tirsan ee ku dhaawacma dagaalada ay kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan alfurqaan dad ayaa ku dhintay dab xoogan oo ka kacay dhismo ku yaala waddanka ruushka wararka ka imaanaya waddanka ruushka ayaa ku waramayeen dab xoogan oo ka kacay dhismo ku yaala gudaha waddankaas kaas oo sababay khasaarooyin kala duwan dabkan ayaa waxa uu ka kacay guri dabaq ah oo ku yaala degmo ku taala koonfurta magaalada caasimada ah ee moscow ugu yaraan saddex ruux ayaa ku dhintay dabkan kuwaasoo laba ka mid ah ay ku dhex shiilmeen gudaha dhismaha halka qofka saddexaadna uu isku dayay inuu ka badbaado islamarkaana uu dabaq iska tuuray sidaasna uu ku geeriyooday bayaan ka soo baxay guddiga dambi baarista ayaa waxaa lagu sheegay inay laayi haatan aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dabkan waxaana intaas raaciyeen inay wadaan baaritaano lagu ogaanayo waxa sababay shilkan dhacdooyinka noocan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ku badanayeen waddanka ruushka waxaana laba toddobaad ka hor dab ka kacay isbitaal ku yaala waddanka ruushka ku dhintay shan ruux warkii subaxnimo oo saaka alfurqaan idinkaga imaanay waa inaga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin